bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wacan u wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel kasta aad joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha mudalsan ee magaalada muqdisho oo aad dhegaysataan habeen kasta marka laga reebo habeennimada jimcada
warkaalkaale kaale kaalay walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xilqaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbacah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha sagaalaad ee sebteembar sannada laba kun iyo labayabaatan qodobada iyo macluumaadka barnaamijka wareega caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa madaxweynaha soomaaliya oo maanta magacaabay guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir maalmo la tashi ah kadib haddaba maxay tahay caqabadaha horyaala guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir maxaase laga filan karaa waraysi arrimahaasi ku saabsan ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa oo aad kaga bogan doontaan mid ka mid a beelaha soomaaliyeedna waxa ay ku eedeeyeen madaxweyne xasan sheikh inuu kaga baxay ballanqaadkii ahaa in la siin doono xilka guddoomiyaha gobolka kadib markii uu magacaabay xasan sheikh qof aysan ku qanacsaneen falanqeen arrimahaasi ku saabsan ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa oo aad kaga bogan doontaan qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona maamulka hirshabeelle oo sheegay in shacabka ku nool deegaanada maamulkaas aysan u dulqaadan karin weerarada al-shabaab ay ka geystaan deegaanada kala duwan ee hirshabeelle barnaamijka ayaan sidoo kale kusoo gudbin doonaa oo aad kaga bogan doontaan madaxweynaha somalilanna waxa uu kulan la qaatay xubnaha cusub ee komishinka doorashooyinka somalilan waxauna shaaciyey in aysan hayn dhaqaalo ay ku qabtaan doorashada somalilan barnaamijka ayaan caawa kusoo gudbin doonaa oo aad kaga bogan doontaan dowladda federaalka soomaaliyana waxaa internetka faybarka obtikada ay siin doontaa waddammada ethoobiya iyo sidoo kale koonfurta suudaan barnaamijka ayaan sidoo kale kusoo gudbin doonaa oo aad kaga bogan doontaan qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona shirka afraad ee wadatashiga wasaaradaha caafimaadka iyo sidoo kale wasaaradda caafi maamul goboleedyada dalka ayaa muqdisho lagu soo gebagabeeyey maanta maxaa ka soo baxa shirkaas barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa oo aad kaga bogan doontaan qodobadaasi wixii soo kordha ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan haddii uu rabbi karaali noqdo tabinii diyaarin waa anigoo cabdisalaan juulo shaakir cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya mar kale kusoo dhowaada barnaamijka wareega wararka dalsan
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye war aan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
mar kale habeen wacan oo wanaagsan markan barnaamijka ayaan u gudageli doonaa aanu ku bilowno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu maanta magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maalmo la tashi ah kadib madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo tixraacaya soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxa uu yuusuf xuseen jimcaale madaale u magacaabay gudoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa caasimadda madaxweynaha ayaa ku saleeyey magacaabistan aqoonta iyo waaye aragnimada shaqo oo u leeyahay gudoomiye yuusuf xuseen jimcaale oo xiray hol- oo horay xilkan usoo qabtay door wanaagsanna ka soo qaatay dib u dhiska caasimadda muqdisho iyo guud ahaan horumarka gobolka madaxweyne xasan sheekh ayaa kula dardaarmay gudoomiye yuusuf xuseen jimcaale in uusan mudnaan in mudnaan uu siiyo qorshaha xasilinta iyo amniga caasimadda dib u heshiisiinta xoojinta wadashaqeynta laamaha ammaanka iyo bulshada gobolka banaadir bilicda iyo baahinta adeegyada aasaasiga ah kuwaas oo dhammaantood hortabin u leh dowladda madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa u rajeeyey gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa muqdisho in eebbo u fududeeyo mas-uuliyaddan culus isagoona ku adkeeyey dhammaan hay-adaha dowladda ee shaqo wadaagta ay yihiin in si dhow la shaqeeyaan maamulka cusub ee gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale ayuu magacaabay xasan sheekh maxamuud xerkan ayuu ku magacaabay ama xer madaxweyne ayuu ku magacaabay maanta ayuuna dhaqan galay oo taariikhda ku beegan tahay ama ku beegan tahayba ku beegneed anraadii todobada bisha sebtembar sannada laba kun iyo labayo labaatan yuusuf xuseen jimcaale waxa uu mar soo noqday gudoomiyaha gobolka banaadir mar kale ayuu saxashi sheekh xilkan u dhiibay kuna aaminay haddaba maxay tahay caqabadaha horyaalo gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ee caasimadda gobo- caasimadda iyo sidoo kale gobolkan banaadir dhibaatooyinka ka taagan dhibaatooyinka halkan ka jira oo ugu badan yihiin roobabka da-aya caasimadda een dhac ka dhaca xaafadaha kala duwan ee degmooyinka gobolka banaadir iyo kooxaha ciyaalweerada ah miyuu ka guuleysan doonaa maxaase la- laga filan karaa arrimahaas oo idil waxaan ka wareysanay cali cumar cirre oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed
bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan ku salaamayaa idaacada dalsan iyo wariyaasha Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale. Waa nin hore u soo noqday maamulka gobolka Banaadir. Waana nin waayo araga aan aaminsanahay hawshii loo- loo- inuu qaban karo ayaan aaminsanahay shacabka soo ku naqana isbedel hadday meesha uu ka yimaado in la isku ixtiraamo oo aanan loo fiirin qofku hay-ad hebel iyo hay-ad hebel uu ka leeyahay shaqadiisana uu ku gudto laguna taageero amniga muqdisho waxa uu ka qaban karo sidii ugu baktida badan oo ka qabto biyahan iyo wasakhaha magaalada yaalla inuu hagaajiyo walaacadaha ee inuu shacabka soomaaliya ee saddexda milyan kor u dhaafa ee caasimadda joogo madaxweyne goboleed camal asagoo matalaya oo waaba yahaba madaxweyne goboleed oo kale waaye gobolka banaadir waxa u qalmaa degmooyinka iyo gobolada soomaaliya keligiisa u qalma maxaa yeele magaalo afar milyan iyo saddex milyan mar ay ku nooshahay weli soomaali laguma hayo marka waxaan rajeynayaa shaqadaas inuu gudan karo sidaasaan filaya ani insha allah ehe bal een, ustaadii magaalada muqdisho waxaa ka jira dhibaatooyin fara badan degmooyinka qaar een, dil iyo dhac ayaa la isku geystaa een, sidoo kale ciyaalweere ayaa degmooyinka qaar ka jira bal gudoomiyahan cusub iyo isbedelka uu samayn karo arrimahaas oo idil masoo bixi karaya waajibaadkaas
sidaan horey uga baranay shakiifisa waktigii uu ahaa ee, duqa magaalada iyo gobernatoraha wadanka waa xasiloonaa hadina waxaa hadda la sheegaayo ciyaal weerarna waa wax la abaabulay waxa oo dad odayaal iyo siyaasiyiin iyo rag ay ka dambeeyaan weeye waxaas wax soconaya maahan ee, goberne- marka duqa magaalada iyo gobernatoraha ninka isku oo gudoomiyaha gobolka waa Sheekh Yuusuf loo magacaabay waa waan malaynayaa ugu horreynti ummadda soomaaliyeedna waxay ogaanaysaa in qaska xamar ka taagan uu yahay mid laga dambeeyo oo dadka ay ka dambeeyaan iyo gacmo kale ay ka dambeeyaan waxaa la doonayaa ciidanka ammaanka ee gobolka banaadir ku sugan ciidankan tirada badan leh oo afartan kun soddon kun gaaraha xamar jooga waxba waa ka qaban waayeen ammaanka xamar in la yidhaahdo ayaa darra weeye maxaa yeelay waa dan ugu fudud oo ugu sahlan in wax lagu qabto waa amniga oo degmooyinka iyo ciidanka halkaas wareegi jiray oo habeenkii baforum samay jiray oo jumlatu tasaqudiya soo kormeeri jiray degmooyinka iyo wixii dhan waa ka maqan yihin akoya ciidankaas waa hawlgeliya weerarada oo hawlgeliya waa soo dhaweynaynaa shacabkana waxaan ka rajaynaynaa inay la shaqeeyaan waayo haddaan amni la helin wax hagaagaya male tacliim ma jirayso istiqraar ma jiraayo kala dambeyn ma jirayso waxa waaye caasimadana waa madaxa soomaaliya qofkaana dee adanka kow shaqla laga fiirsho waa madaxa haddii madaxa uu waxa uu jiran yahay jirka intiisa kalaa jixinta marka shacabku waa inay la shaqeeyaan inayna aad iyo aad usoo dhaweeraan rajaynayaa aan u hambalyeynayna insha allahu sidaasaan doonaya aniga jiraahila shacabka muqdisho rofesor markay rabab ay da-aan wadooyinka waa ay burburaan biyo ayaa dega meelaha qaarkood meelaha qaarkood dhib ayaa lagu qabaa shacabkii qaarkood goobahaas ganacsiyada ku leh canshuur bay bixiyaan badankoodna ma banaanbaxyo haddii ay sameeyaan arrimahaasi waxba lagama qabto guddoomiyaal fara badan oo gobolka soo maray guud ahaanba bal guddoomiyahan iyo waxyaabaha uu kaga duwan yahay guddoomiyayaasha kale
sidaanu ogsoonnahay guddoomiyahan isagai wakti uu haayay wadooyinka wadada wadadaxna leeyahay oo kasoo bilaabato haddii ilaa korooya jugtaan ee ku tagta degmada kaara ilaa cabdicasiis waa ninkii dhistay waxaa kale oo lagu ammaanayaa wadada laamiga ee kasoo baxday fasoore ceelgaab soo gasho ilaa xamarweyne waa ninkii dhistay midda kale sheekh yuusuf isaga laftiisii waxaan u jeedinaynaa u jeedinaynaa haddana shacabka soomaaliyeed mool xamad in bulaacadahaas iyo wasaaqda iyo canshuuraha la qaadayo dadka laga qaadayo in dib loogu celsho gobolka dadka ku nool oo nadaafadii iyo meelaha marinka ah iyo ammaankii iyo inta badan lagu sugo oo oo ay ay ay ay ay wax ku qabta ay ka qabtaan waxyaabaha loo baahan waxaa waaye infrastructureka kaabayaasha dhaqaalaha iyo meelaha dhaqaalaha laga helayo waxyaabaha caqabada daaliya riska ah in la tirtiro oo laga hortago laga baabaasho sida amni darada tuugada burcadda hadda ciyaal goolada iyo waxa la sheegayo haddii ilaa kuro yahay miisaaniyada gobolka laga helayo xagga dhaqaalaha soo gelayana in sida sharciga calaamatu saxiix inay ku meel marto ayaan isagana haddii aan ka rajaynayna insha allahu haddii ula dhegeysanaayo idaacadaha iyo midiya iyo meel waliba laga dhegeysanaayo hay madaxweynaha soomaaliya ayaa magacaabay sheekh yuusuf sidoo kale shacabka soomaaliyeed badankoodu ay u hambalyeeyeen balse mid ka mid a beelaha soomaaliyeed waxa ay sheegeen in madaxweynaha ama ay ku eedeeyeen in uu ballantii kaga baxay xilko iyagu mid ka mid a mas-uuliyiintooda u magacaabayo balse arrintaas aysan jirin bal eedda loo jeedinaya madaxweyne xasan sheikh maadaama dowladdiisa bilow ay tahay beeshaasi ma ku saxan yihiin
sida hadda aan ogsoonnahay annaga dadka carabta waxay jiraa ilmaa unaas raayatan laa tukrad dadka raalligelintooda waa mulaas ama ujeedooyin aan la gaari karin madaxweynaha ninka ugu sarreeya waddanka waayo waxa uu magacaabana waa magacaaban yihin sideedaba la tashi ma leh siyaasadda ninka hagaayo isteerinka haayo wax uu kala tashanayaa golihiisa wasiirada iyo prime ministerka iyo xildhibaanada u kala tashanayaa hadduu kala tashadana wixii ou yidhaahdo sidaasaan rabaa inaan yaano waayo haddii liraa oo maquul liraa hadduu madaxweynaha ku dhawaaqo in laga hor yimaado ma aha meerta waayo xilka dad badanaa hore usoo qabtay beelaha hadda qaylinaya laftooda qaarkood waxbay kasoo qabteen ciidana hadda meelo kale waa hayaan haddana waxaa loo rajeynaa meelo kale in madaxweynaha uu eegi doono oo lagu jihay doono laakiin hadda in laga hor yimaado waktigaan wax macnaha soo kordhinaysa ma jirto marka shacabka muqdisho gaar ahaan meelaha ka soo jeeda gobolka banaadir waa inay dul qaataan wax yar oo sanada macduudaan oo afar sana iyo waxlamid oo maamulka madaxweynaha uu haayo horta u garto hadda wax ilaahay xaggiiska imin waayo waxa asaga macna waxyaro isku adlifaa maa marka waxa waaye oo qofku waa qaldami kara oo waa defi kara waana fici karaa wax hadduu wax qaldo famina shaydaan hadduu wax saxana famin allah marka tawfiiqda allah waafajiyo hala la sabro calooshana hala duuqsado wadanku waxa waaye xilku waa meerto meesha geeyaba meeshaasaa wanaageeda ku jiraa lahaa brofessor ugu dambeyntii een, fariintaad u dirayso guddoomiyaha cusub ee gobolka iyo shacabka gobolka ku dhaqan oo isagu mas-uul uu ka yahay een, wakhtigan wixii ka dambeeya maxay tahay
gudoomiyaha cusub sheekh yuusuf waxaan u diraynaa fariin ah in hawshii loo idmilay calaa wajhi alxaq waasaxiix inuu ku qabto eh, ammaanka magaalada kow inuu wax ka qabto ta labaad waa inuu dhaqaalaha iyo waxyaaba qaar ka soo gelaayo magaalada dhinaceeda wadooyinka la mari la'yaho biyaha ay gooyeen wasaqsada meelaha yaallo haddii ilaaha ku royahay ganacsiga meelaha ay ka jiraan oo eh, xoogaa dadka ay ka cabaadaan amaan darrada iyo nidaam darrada iyo biyaha wasaqaha waxaas inuu wax ka waxeeyo adduunka ninka maayarka ah magaalada uu madax ka yahay waxaa lagu og yahay in haddii lasoo booqdo dhinacadeeda meelaha wufuudda la marsiinaayo meelaha hadda masalan hadda ceeb qalan iyo xaafadda ayaarkeeda yaa ku jiro waa ceeb maaha in lagu arko yaan kaloo fagax ku jiro hadda ceeb waay bulaacadihii waddanka dhaqaa cali cumar cire cali ayuu ahaa kaasi oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed een, inala falaqeynayay gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahnadoqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo xasan sheekh maxamuud u magacaabay gudoomiyaha gobolka banaadir mid ka mid a beelaha soomaaliyeed maanta muqdisho ayay ku shireen xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dalka ayana waxay ku eedeeyeen inuu kaga baxay ballanqaad ahaa in la siin doono xilka gudoomiyaha gobolka banaadir kadib markii uu magacaabay qof iyagu aysan ku qanacsaneen sida ay sheegeen sidoo kale xasan sheekh waxa ay sheegeen een, beeshan in iyagu kulan ula qaatay balanna ula galay ugu dambeyntan uu kaga baxay oo uu magacaabay qof iyagu aanan ka mid ahayn qaar ka mid ah een, waxgaradka een, beeshaasi ayaa warfidiyeenka la hadlay kulanka kadib
beesha tengalmaax yunis waxay maanta isugu timiday masiirka gobolka banaadir ooy leedahay yacnii waa masiir dawli ah soomaaliya wada fiirsanayso haddii la joogo xamar soomaaliya waxayd ogsoon tahay in yacnii budullood uu yahay gogosha soomaaliya haddii hoos loo dhaadhacona galmaax iyo unis nimankan la yidhaahdo ee yidhaahda ay yihiin muxuu ahaa meeshii haddii aan la idmaa salka soomaalida wada dhiga haysay madaxweyne xasan shiikh xilligiisii hore beesha tan galmaax iyo unis afar jago oo muhiima ou ka qaaday hal mar wayswedsada galmaaxow waxaa la yidhi maxaa laga samayhaa waxaan dhahnay waa walaalkayna dagaalkiisa uma hormari karno laakiin waxaan leenahay ilaahay booskaa kaa qaado mudana madaxweyne ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa ballanta ay qaadeen oofiyo dadkan ballamaad ka qaaday waad ballanteen axdiyaad kala qaadateen waa isu ducayseen ilaahayna waa ku keenay ballantii aad ka qaaday kaa rabaan cid kaleentana kama rabaan ra'iisul wasaaraha annaga waa soo dhowaynay dowladdiisa xafladaan u samaynay dadkaana u sameeyey qarashay ku bixiyeen ujeeddaday ugu bixiyeenna waxay aheeday wixii shala ka maqnaayaa ka maqan haddii daarood ku mateli jiray ogaadeen ra'iisul wasaarnimo dagaalkii iyo dadkiisa ay soo galeen ay ku heleen wuxuu raadiyahay biri raadiye u hayaan xasan sheikh haddii uu sax sheegaayo raiisul wasaaraha ee ayuu waxuu sii lahay abgaaluu sii lahay ama hawiyuu sii lahay wuxuu uu siiyey waxay ahayd xisaab waxaan u sheegaynaa eh, madaxweynaha ummadda soomaaliyeed xasan sheikh maxamed waxaan u sheegaynaa xaquuqda galmaax yunis inuu meeshaas uu iska dhigo in la weydiiyaba ma aha wala wuxuu og yahay in la weydiiye ma aha galmaax yunis waan diideen xaquuqdoori in loo cuno sida saxdaa mug laguu sheego dadka kama dhegayrid mariinoo kale kuu soo qaada mayno abaal kuu sheega mayno intaad nagu samayso kuu sheega mayno dad lafweyn ahaa oo- oo- oo laba boqol boqol sideed- boqol- laba boqol iyo sideed- siddeetan kilomitir ku fadhaannaha mudana madaxweyne waxaan leennahay markaad tegaysaadna hadhaatisay waad ogtahay galmaxuuni waxaad ku samaysay waad garahaysaa laakiin lagama jiran mudane madaxweyne waxaan ku leeyahay markaad timidaha nahirtin haddaad nahirtisu galmaaxyoonis waa jirra doonya ah mana daaway kari doontid mudane madaxweyne annagu haddii alla idma beesha galmaaxyoonis haddaan nahay xuquuqda aan ku doodaynu waa gobolka waxaa nala leh walaalaheenna waa uma diidinano waa ognahay laakiin doollaya daanweynaan nahay walaalaheenna waxaan ognahay saddex jeer inay nooga dambeeyeen waa jecelnahay waa walaalaheenna aadaan u jecelnahay laakiin waxaa la rabaa inaan mataqaanaa qaadada iskula qaadanaa wanaagsan ee hal qarsin hal weelonoo naqlac dhibkeeday keenaysaa qaar ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayay kuwaas ahaayeen xasan sheekh maxamuud eed u jeedinayay gudoomiyaha cusub ee maanta xasan sheekh uu magacaabay waxa uu ka hadlay xilka uu maanta u magacaabay madaxweynaha soomaaliya madaale oo qoraal soo saaray ayaa waxa ugu mahad celiyey madaxweyne xasan sheekh xilka gudoomiyaha gobolka uu mar kale u magacaabay sidoo kale wuxuu u mahad celiyey ra-iisul wasaare xamse cabdibarre yuusuf xuseen jimcaale ayaa u mahadnaqay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka ee soo dhoweeyey magacaabistiisa wuxuuna tilmaamay inuu dib u soo celin doono hindisihiisii weynaa ee hal doolar ku dhiso dalkaaga qoraalka uu soo qoray gudoomiyaha cusub ee gobolka waxa uu qornaa sidan walaalayaal waxaa inoo ballan ah inaan dib u soo celino hindisihii weynaa ee hal doolar dalkaada ku dhiso ee aan jidadka magaalada ku dhisnay iyo midkii ahaa saaxiib hagaaji hortaada oo aan ku soo celinaynay nadaafadda iyo bilicda caasimadda muqdisho ayuu yidhi yuusuf madaale qoraalkiisa wuxuu intaas ku sii daray waxaa intaasi dheer inaan ka dhabayno rajadii ahayd inaan helno maqaamka magaalada muqdisho oo shacabkeedu isdoortaan hadduu alla yidhaahdo iyo matalaada gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayuuna kaga mahad celiyey magacaabista xilka cusub oo mar kale u magacaabay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho weli waxaad la socotaan barnaamijka wareega wararka raadiyaha dalsan xaruntuu ku leeyahay magaalada muqdisho ayuuna idinkaga imaanayaa qodobo kaloo barnaamijkeena ku jira inoo harsan asalaamu calaykum halow kabtan saleebaani dheh baay baay covid sagaal iyo toban akhyaaray mar kale soo dhowaada waxay soo gaadhay farriin ka timid jawaahir oo ku nool baydhaba waxay tidhi kabtan saleebaan waxaan ka cabsi qabaa qaadashada tallaalka covid sagaal iyo toban waayo fikirka layga dhaadhiciyey ayaa warwar igu riday ma garanayo inay run yihiin iyo in kale waxaan doonayaa inaan naftayda ka ilaaliyo koronavirus maxaa sameeya walaashay jawaahir ma jiraa asxaabtaada qof tallaalka qaatay ama ma weydiisay su'aashaas qof qaatay tallaalka covid sagaal iyo toban anigu waxaan qaatay markii la bilaabayba wax dhiba kuma qabo ilaa iyo iminka waxaa jira fikrada khaldan oo laisla dhex marayo baryaha bulshada laakiin runtu waxay tahay in tallaalku uu xoojinayo difaaca jidhkeenna kana hortegayo koronafirus sida haddii uu kugu dhaco oo uu markaasi ku soo ridan lahaa waxaa yaraanaya jaaniska uu ugu gudbi lahaa covid sagaal iyo toban qaadashada tallaalka covid sagaal iyo toban waxay yaraynaysaa tirada dadka uu xanuunkani soo ridanayo iyo tirada dadka u dhimanayaba waa hagaag markaa waxaad ka welweltaa jawaahirey ma jirto maxaynu ka barannay sheekadan waxaynu barannay in tallaalka covid sagaal iyo toban runtii uu muhiim yahay sababtoo ah haddii la qaato tallaalka waxaa hoos u dhacaya awoodda waxyeeladiisa sida inuu ku soo rito ama aad u dhimato covid sagaal iyo toban marka labaad waxaa jira macluumaad badan oo si qaldan loo baahiyey oo ku saabsan tallaalka covid sagaal iyo toban ama warar ku tiri kuteena oo aan xaqiiqa ku fadhiyin in wax been ah la baahiyaa waxay sababi kartaa dhibaato sidaa awgeed mar walba ka hubi macluumaadka caafimaadka khabiir caafimaad ama hay-ad lagu kalsoon yahay ka hor inta aan la baahin dabcan waxaan eegi karnaa oo keliya inta qof ee aad garanaysid ee la tallaalay mar kastana xusuusnow haddii aad qaadatay tallaalka ama haddii kaleba xidho afsaab gacmahagana saabuun iyo biyo ku maydh afka iyo sanka maro ama xusulkaaga ku dabool marka aad hindhisayso ama aad qufacayso sidoo kale ilaali masaafadda kala fogaanshaha sababtuu ah koronafirus weli waa uu jiraa xusuusnow waxa uu kabtan saleebaan ku leeyahay halow rajo bye covid fariintan waxaa soo diyaariyey b b c media action waxaana maalgelin sanduuqa carruurta ee qaramada midoobay ee loo yaqaano yunisef
design daabacaad kuli sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro full color ah ka dalbo oo ka daabaco super sign design istiikaro aad u xardhan iyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subarsayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid dir iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dijitaala subarsayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono suber sign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee super sign dalabkaaga u geey ka dalbo deg deg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr suber sayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacdan suber sayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin suber sign suber sign design
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
barnaamijka wareegga wararka ayaad weli la socotaan raadiyaha dalsan xaruntiisa muqdisho idinkaga imaanaya qaybihii dhexe barnaamijkan ku guda jirnaa dowladda etoobiyana waxa ay beenisay war ku saabsan dowladda federaalk soomaaliya oo lagu baahiyey telefishinka laga leeyahay dalkaasi etoobiya wasaaradda arrimaha dibadda ah ee dowladda federaalka etoobiya ayaa ka hadashay warbixin ay sheegeen in aysan sax ahayn oo ku jirtay barnaamij laga sii daayey tv-ga dowladda etoobiya oo ku baxa afka ingiriisiga warbixintan ayaa waxay ku saabsaneyd dowladda federaalk soomaaliya waxaana la sii daayey talaadadii shalay ahayd qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka itoobiya wuxuu u qornaa sida tan warbixinta barnaamijka ku jirtay ma ahan mid ka turjumaysa siyaasadda dowladda itoobiya waxayna hareer marsan tahay xiriirka labada dowladood ayaa lagu yidhi qoraal lasoo dhigay barta facebookga ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda dalka itoobiya warbixinta laga sii deeyey telefishinka dalkaasi ayaa waxa ay ahayd ama waxyaabaha lagu sheegay waxaa ka mid ahaa in fallaagada hubaysan ee t b l f ka isku dayeyso in dowladda madaxweyne xasan sheikh ay qaadayso tallaabooyin halis ku ah danaha dowladda itoobiya haddii ay taasi dhacdana ay keeni karto inuu abuurmo urur ka khatar badan al-shabaab islamarkaana uu la kulmi karo xulufo ka dhan ah gobolka arrintaas ayay ahayd balse dowladda waddanka itoobiya ugu dambeyn arrinta laga sii daayey telefishinka dalkaasi laga leeyahay ee ethoobian t v ama e t v ugu dambeyntii waa ay beenisay markan hirshabeelle iyadoo deegaanan dhowr ah oo ka tirsan gobolka hiiraan ay ka socdaan dagaal ka dhan al-shabaab ciidamada dowladda ee soomaaliyana ee xoogga dalka ee halkaasi ku suganna deegaano horle al-shabaab ay kala wareegeen ayaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed waxa uu isagoo mar hadlaya uu sheegay in shacabka ku nool deegaanada maamulka hirshabeelle aysan u dulqaadan karin weerarada al-shabaab ay ka geystaan deegaanada kala duwan ee hirshabeelle wuxuuna sheegay in shacabka iyagu hubka ay qaadan doonaan eena la dagaalami doonaan al-shabaab shacabka ayuuna ku dhiirageliyey in ay dhabar adeeg ee sameeyaan lana dagaalamaan al-shabaab si ay kaga baxaan dhibaatooyinka kala duwan ee shacabka ay ku hayaan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle dabageedna waxa uu yidhi
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun allah ha u naxariisto dadkii mujaahidiinta ahay oo shahiiday ayagoo dalkooda iyo deegaankooda iyo diintooda iyo dadnimadooda difaacana iyo dowladnimadooda shahiiday maalmahan iyo isbuucyadan oo dhan la iska soo daba shahiidaayey ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto samari iimaan alla ummaddii iyo ahalkay ka soo jeedeen ilaahay samari iimaan ha ka siiyo waxaan leeyahay marka eh, waan u hambaliyaynayaa kuwa nool kuwii dhintana ilaahay aan janno uga tuugayaa ilaahay janno ha geeyo gacanka xaqdaranaa dishay eh, xaqdaraa loogu soo duulay deegaankoodaa loogu yimid diintooda islaamkaa lagu dulminaayey annaga marka kuwa noolna waa waa waa u ducaynaynaa oo waxaan leenahay eh, sharafaad leedihiin ilaahay dhaawiciinnana caafimaad deg dega ha siiyo dhimashadiisnana ilaahay da- eh, eh, janno ha geliyo Eh, walaalayaal waxaa la rabaa haddii aad nooshihiinna kiinnii nooluna inuu sharaf iyo xornimo ku noolaado kiinnii dhintana wakhtigaasou dhimo lahay ajashaasou lahay eh, saacaddaasou lahay ilaahay ugu talagalay mana dhaafeen marnaba ma dhaafeen inta dhimatay saacaddaasay dhimo laheed Eh, markay xaqdarra- kiniyay xaqdarradu ku soo dileen kiniyay dulmi idigu soo dhex joogeen Eh, deegaanna idinkalama dhexeeyo dowladnimada idiguma imaan inayd iska dhicidiin wakhtii horey ahayd haddaad iska dhicideen waa idii hambalyaynaa waa idii hambalyaynaa waan idin garab taagannahay haddii aan nool nahay ma ka baqaysiin Eh, saddex walxaato oo dagaalka lagu galo ka baqi maysid xabadda aad iskaga dhicinaysaan inay waaysaan ka baqi maysaan waxaad cunaysaan inta dagaalka ku jirtaana inaad waaysaan ka baqi maysaan biyahaad cabaysaan oo aad dadkiinu cabaa ama xoolihiinu cabaana- cabaayaana maadaama ay ceelishii idinka gubeen inaad waaysaan ka baqi maysaan haddaan nool nahay haddii ilaahay idmo intaan nool nahay dhaawiciinnana ka baqi maysaan in ay dadaro iyo daawalaan iyo diyaaralaan ay duurka ugu dandaroobaan ka baqi maysaan wax kasta oo kaaniyaada oo da- oo dagaalku u baahan yahay dagaalka aad uga baahan tihiin iyo cadawku inta la diriraysaan waa idinla garab taagannahay dowladda soomaaliyeed waa idin garab taagan tahay midda hirshabeelle u- uga wakiilu dalkan waa idin garab taagan tahay adinkana eh, dadka idima yaqaaniin waa kuwo khawaarijoo idinku soo qaldamay inay ilmay dilaan oo dhidhinaya xoolay dhacaan iyo dad bermageysahood ay laayaan inaad rabaayo ugu noqonaysaanay u qabaan idima yaqaaniin ayadoo webiga iyo laysku kiir xiro leedigu ridaahaad rabaayo noqon diideen taariikhdiina ma haayaan ayadoo lugahay gacmaya laydga goo geedaha laydi suro laydi suraa ayaad rabaayo noqon diideen ayaga wax kasta ee ay hadda intay dhowrka sanaahay idin dhex joogeen ay samaynaayeen dadka soomaaliyeed oo kale waxay ka yeelaayeen inaad ka yeelina ood ood ood markay ay- ay idiga badbadseenna aad xabad ugu jawaabdeen ee, iskala saarteen ee, deegaankiina intii intii badneed iska saarteen inta dhiman hadda aad ku sii jeedaan aysan idin aqoon idima yaqaaniin war waa lagu lubsantihiin al-shabaabow ha lagu lumina annaga eh, waxaan u samaysannahay annagoo eh, dowladda soomaaliyeed iyo beesha caalamka aana kaashanayn oo qabiil bis ah ayaa waxaan u samaysnay in cadaad rabaayo u noqonno gumaysi in rabaayad u noqonno horaan iskaga diidnay annagoo qabiila annagoo qabiilaan hore iskaga diidnay hadda anoon dowlad nahay oo dowladdii hirshabeelle nahay oo dowladdii soomaaliyeed nahay oo beesha caalamka iyo dowladda soomaaliyeedna la garab taagihiin lagama yaabo inaan gumaysi aan u hoggaansanna lagama yaabo waa iska kii xunaynaynaa waa iska kii dhicinaynaa isku talagala waa isku talagalnaa isku talagala meeshaad ka qowlaysan jirteen iyo meeshii rabaayo laydiga noqon jiray aada meeshaad hadda ku lusan tihiin haddaad ilma gowracdaan iyo haddaad naaga gowracdaan iyo haddaad xoola dhacdaan adinkaa aakhare dibbi ilaahay idii qoro oo siyaasana ama xaqdarradaas ku lumamaahe lagama yaabo annaga inaan rabaayad idiin noqonno dadka deegaankana waa u mahad celinaynaa shacabku sayskii u abaabuleynaan u mahad celinaynaa say cadowga iskaga celinaanaan ugu mahad celinaynaa annagana waa garab taaganna waxaan idin leenahay ilaahay haydii guuleeyo ilaahay haydii guuleeyo ilaahay haydii guuleeyo waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin iyo kuwii caasi waalidiinka ahay oon ogeyn ayay dadka ayna ka wataan oo tuwaha kala tusa tuwahay kala tusou haya ee dadka aan afkiisa aan garan waayin oo lagu af ahayn oon dee- do- dowlad ahaanna aan loogu imaan deegaanna aanan shirko ku lahayn oo dadka soomaaliyeed oo deegaanka aan shirkada ku lahay aan ka mid ahayn dadkaasay tuwaa ay tuso iyo kuwa ajnabiga ay tuwaa kala tusoo haya ayaga iyo kuwaasba annaga go'aanan ka gaarnay dowladda soomaaliyeedna waa la kaashanaynaa iyo beesha caalamka deegaanka deganahana waa ka saaraynaa kadibna deegaanada soomaaliyeedaan ka qayb qaadanaynaa in laga saaro dadka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaa wargeedaha tuugada waa la yska dhici karaae ha u hoggaansamino oo oo xoolaha xaqdarra afar iyo labaatanka- afar iyo labaatanka saac idiga daldala iska celiya dowladda soomaaliyeed waa idiin kaalmayni siday hadda loogu kaalmayna idigu kaalmayni qolo kasta ay meesha aad joogtiin qorigiinna ka qaata meesha cadowku idiinku dhow yahana ee ku weeraraya la dirida cid kasta
madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed haagar dabageed ayuu kaasi ahaa oo shacabka dowlad goboleedka hirshabeelle ku sugan oo deegaanadaasi een, ah, la dardaarmayey somalilan ayaa markaan eegeyna madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay xubnaha cusub ee komishinka doorashooyinka ee dhowaan kasoo gudbay ansixinta golaha wakiilada ee maanta hortiisa lagu dhaariyey xubnahan komishinka doorashooyinka ee maanta madaxweynaha hortiisa yimid saddex ka mid ahna uu halkaasi ku dhaariyey gudoomiyaha maxkamadda sare garyaqaan aadan xaaji cali axmed ayuu madaxweynuhu ku adkeeyey inay hooshooda u gutaan si xilkasnimo iyo dadaal ku jirta dhexdan u xirtaan inay howlaha ballaaran ee doorashooyinka ee laga sugayo horay u bilaabaan madaxweynaha somalilan muuse biixi waxa uu horeen ugu horeen xubnaha la ansixiyey ee komishinka doorashooyinka ku adkeeyey inay gudahooda muujiyaan ama gudahooda muujiyaan midnimada iyo sidoo kale mas-uuliyadda wadareed gudahoodana samaystaan xeer hoosaadyo ay kula socdaan madaxweyne biixi ayaa waxa uu caddeeyey in xubnaha komishinka looga fadhiyo hirgelinta labada doorasho ee ururada iyo madaxweynaha uu xusay inay midda ururada soo horeyso waxa uuna yidhi laba doorasho ayaa hortaala ayuu yidhi oo looga baahan yahay isbeddel inay sameeyaan madaxweynaha somalilan ayaa wuxuu xubnaha komishinka u sheegay in madaxweyne ahaan si buuxda uga- ula garab taagan yahay gacan buuxdana uu ka siin doono wax kasta oo ay kaga baahdaan wuxuu sidoo kale shaaciyey madaxweynaha somalilan in aysan hayn dhaqaalo ku filan in doorasho ay ku qabtaan wakhtigan wuxuuna sheegay in wakhti dheeraad ah loo baahan yahay si loo qabto doorasho hufan oo nadiif ah madaxweynaha somalilan hadalladiisa waxaa ka mid ah
marka hore waad habriyeen saddexdiinii xubnood ee maanta hore la reebay waa kow qof xil loo magacaabay oo dhammaan intii fadhiday ay gacanta siisay waa kow si loo arkaana waa reer bay noqonaysaa marka loo eego qorfiga baarlamaanada taasi waxay muujinaysaa in faham badan laga gaaray inay ku jirto danta qaranka iyo howlaha socda in sidaa laydin ansixiyo oo dhammaantiin toddobadiinaba la siiya kalsoonida qaranka waxaa idin hor yaalla hawl culus wixii buuq jiray ee xisbiyadu isla buuqayeen ee lalahaa ayaa jid bixinaya dadkao dhan xalay maanta waxay ku seexdaan waxaa jid bixinaya komishanki baa la dhameeyey mas-uuliyaddaas waa idin taalla kolkaa qarankoo dhan dee nimankaa waxaa tihiin soo saaraya madaxweyneyaasha xisbiyadii qaranka ee madaxweynaha dhalay labadiiba idinka hor yeelaan iminka oo idin kusoo wareegen mas-uuliyadooda marka waxaa idin yeela horta marka hore waxaynu waaya aragnahay waxaa u baahan tihiin inaad samaysataan xeer hoosaad dad aan afar qofna ahaatee hadda wad socdan waa hor maxaa noo xeera marka horta xeer samaysta laakiin markay qariya qari tagto haddii reference ba la waayo way safgaran waayaan taa ka digtoonaada oo xeer hoosaad idinkoo caafimaad qabo banaanka jooga isla heshaan idinka idin dana aada ku shaqayn kartaan qaranka u dana samaysta laba hawlihiinni waa gudagelaysa waxa u horeeya laydinka sugayaa oo anaana ka sugayaa amnika doorashada madaxweynaha goor baa la gelaya goormaa diyaar garooba aragga kala diyaar garoobe qaranku waa intaas isku haysta dusheena taalla hawsha haddaa ka gutaan waxaa soo harhaysa oo aan ku dardaarmay hawsha diiwaangelintu kharash badan iyo wakti badan bay naga lumisaa doorashaduna qiimo badan badan bay nagu joogtaa oo inaan qaran ahaan qaadi karin dimuqraadiyaddana waxay nagu joogtaa dhibaato badan oo dhiigbaxa dagaal walbay naga kulan waa mar olol lagu jiro oo dadku culoobayo marka lasoo baxana dadkii baa la heshiisiinaya iyadoon tii hore laga busho la buuqayo oo dhaqaale yaraaye ay taageen yar aynu wax ku qabsan lahayna taaba inaga galay ay haddana tii kale soo gelaysa markaasaynu isku arbushmaynaa cid walba way ku dee buuq badanta laakiin dowladaha hore dee bahashan samaystay ee diintooda iyo cadaaladooda afaqsatay way way barteen wadaga arkaya ingiriiska saddex sana afar sana mid baa la bedelaayo prime ministerka oo way yaqaanaan si tan dhaqaalena way u hayaa dadkuna way u taabaran yihin inagu dhaqaalo wahan doorashada kuwa hawl badan yihin aad bay dalka dhigmaxa ugu yihin waxa dhigmaxa maskaxda dadka waynu ku culoonaa doorashada kambeynka yar si fool xum inagu culoona hataa wakti aan ku neebsanno oo iyadoo la nastay tii kale lagallama hayo saasaan isu raaciyay waagi dhaweyto labadii doorashee hore tallaabo wanaagsan ba wixii hadhana waa la isku geegeyn karaa laakiin iminka waxaan ku jira xaalad u baahan horta in laga saaro buuqa jira laba doorasho iyada dulyaaloo qaadaysaa mid waa tii xisbiyada markaa saddex xisbi soo saartan baa madaxweynaha la dooranaya ururadaa cararayaa madaxweyney doonaya ma dhici karta laydhaa ururadoo urura sameeya madaxweynena guddumaysaana dib u sugaa kontagiska sharciga maaha diiwaangelintu haddaba labada way saamaysaa markaa waxaan u baahannahay diiwaangelinta sida caalamku u sameeyo inay sanadka ona socoto shaqaalada aanu u samayno gobollada la geeyo aydin hoos timaado oo si joogtaa maamushaha iminka maxaa dhaca commissionka markay doorasha cid daba iska nastaa waa fadhida two three years baan hawl badan qaban commissionka markaa waxay ahayd inaad samaysaan official ilaa distrigida taga oo shaqaalihiina ah oo dhaatadiina urureya oo protective ah security daatadiinu ay tahay dee protective dabeetana aynu soo galo doorashada idinkoo diyaar ah laakiin mar qura leeya diiwaangelinta ha galo waa eight million dollar sideed milyan baa ku baxa ama toddoba milyan haddana doorashadii baa loodhanaya hala galo waa toddoba milyan oo kale afar iyo toban milyan waa securityga iyo bibarka waraaqa laga shaqeynaya intaa idinku baahantihin intaa in lagu kala ku baxaysa oo security ka badan daryar weyn oon waxba hayn abaara iyo qaas iyo ku jira marka waxaa laydinka doonayaa idinkoo ku cusub idinkoo hore uga shaqeyn idinkoo waayo arag ulahayn badan cilmiga tan meel inaad ka fikirtaan war haddii aynu doorasho dalka laynoo saaray sidee dalka doorashada dhibaatooyinkooda loo yareeyaa bositifekooda loo qaata markaase waxaanoo buuq inaga yaraanaya haddii kale intii doorashanu galo waa iskooda mid uun marka la galaayo waa dagaal iyo qolo iyo buuq marka laga baxo waa inta lasii qawaji waaba rotiin bini aadmuna dee wuxuu qaataa waayo arag ou ka baxa ay hob inaad taa xalisaan sooda aynoo heshaan fishanka dheer ay lataan anigu wadala shaqeyna gacan buuxdaa naga helaysaa hawlaha wixii fudaynaya wixii aynaan taagi waayen intaa ay wada shaqeyn wanaagsan dhammaantii soo dhawaada dee idinku baa la tugaya imka qaranku idinku tugaya kolkaasaa expectation badan badan baa kala jeenayaa iyadoo taagtii loobi allahdiisa hada marka anigu se waan ogahda waa idinla garabgelaya
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkii iyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawaa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaad dig fadhiyada ka sii daran dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshadda isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matres superform standard dubai sundus xabiibi iyo xayaati jodaryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waaba raaxo socotee shib iska dheh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadha carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaleo ka sii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
qofna qofuma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkani joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nido fotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisu u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
haa walaal waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow lacago badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga ow waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeegga deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala so
maasha allah adeegga deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeedah ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaadhsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobil internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobil internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a taas waaba sababtaan u sidho simikaarka somteele waa xirma daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobil internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobil internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal
qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka wareegga wararka ayaad la socotaan dhegaystayaal markanse madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa villa soomaaliya ku qaabilay danjiraha dalka fiinland u fadhiya dalka soomaaliya ninka lagu magacaabo birka tebioli madaxweynaha dalka iyo safiirka ayaa ka wada hadlay kor u qaadidda taageerada midooda yurub ee ka qayb tahay dowladda fiinland adkeynta cilaaqaadka labada dal horumarinta dhaqaalaha iskaashiga qorshaha dowladda soomaaliya ee xoojinta amniga xasiloonida dalka iyo la dagaalanka al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheikh ayaa xusay sida ay dowladda soomaaliya uga go-an tahay xoreynta deegaanada ay kaga sugan yihiin al-shabaab oo ay kasoo maleegaan qorshayaasha lagu dhibaateeyo shacabka waa sida hadalku uu dhigay dhankiisa danjiraha dowladda fiinland dalka soomaaliya u fadhiya berka tabiola ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka gacan siinayaan arrimaha hortaminta u leh oo ay ugu horeeyaan la wareegidda amniga guud ee dalka xoojinta federaaleynta iyo daadejinta hanaanka dowliga ah ee dalka markan maanta magaalada muqdisho waxaa lagu soo gebagabeeyey shirka afraad ee wadatashiga wasaaradaha wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedada dalka ka jira ugu dambeyn shirkaasi muqdisho ayaa lagu soo gebagabeeyey warmurtiyad ayaa laga soo saaray ka horse warmurtiyeedka waxaa hadli doona qaar ka mida mas-uuliyiintii shirkaasi ka qaybgalay ee heer dowlad goboleed iyo sidoo kale dowladda soomaaliya ugu dambeyntiina waxaad maqli doontaan warmurtiyeedka shirka wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedada dalka ka jira kasoo baxay
wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyadaba waxay u yihiin namoodij wasaaradaha kaleeto ee dhigooda ah sida wanaagsan ay iskula shaqeeyaan sida wanaagsan ay isku dhageystaan iyo sida wanaagsan ay garbaha iskaga haystaan taasaan waxaan rabnaa inaan dadka u sheegno oo ay nagu daysadaan oo ay tusaale u naqdaan sidaan layskula socdo annaga maadaama aan martigelinay warkeenna waa iska yaryahay farxaddeenna waa badan tahay waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa ilaahay inuusan nagu ceebeynin saddexda maalin oo shirkaan socday inuu si fiican noogu dhacay wixii kasoo baxay communikeygii kasoo baxayna kulley waa wada aragteen waa wax la sugaaya muddo inay arrintaan ay dhacdo in saddexdii beri maanta ugu dambeysay waxaa laga hadlaayay wax technical ah ma ahayn wax muxua sheeko ah mustaqbal ayaa laga hadlaayay oo shantaas mxu lixdaas gobol dadka degan oo muxuu ahaa oo ugu daran dadka ugu tabaalaysan oo ah mother and child care oo muxuu ahaa dhibaatada kasoo gaarayso gobolada dhibka ka jiro waxaasoo dhan ma muxuu ahaa laga hadlay waa ku faraxsanahay shaqooyinka quruxda badan iyo muxuu ahaa mashaariicda muxuu ahaa qaarna socdaan qaarna hadda imaanayo
waxaan marka koowaad u mahad celinayaa gobolka banaadir oo dhab ahaantii si qurux badanna markii koowaad noogu soo dhaweeyey magaaladan imaanshahanagii saddexdii beri aan joognayna aanaan dareemin inaan meeshaan marti ku nahay si wanaagsan oo qurux badanna naloo maamuusay oo naloo maaragtay naloola dhaqmay marka agaasime cusmaan wasiirka mustaqbalka iyo dhammaan tiimka gobolka banaadir waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waa idiin mahad celinaynaa allah idin sharfo annagana markanaga insha allahu tacaala waxaad naga filan doontaan soo dhaweyn soo dhaweyntaas la mid ah inaan ballan qaadno dowlad goboleedka koonfur galbeed anigoo wasiirkii ah warmurtiyeedka meeshaan agaasimaha caafimaadka puntland ka jeediyey inaan dhaqangelin doono ku shaqeyn doono oo lixda bilood oo quater lixda bilood oo shirkii dambe la qaban doono anagoo ballantii aan qaadnay meeshaan anagoo kasoo baxnay inaan isku imaan doono waxaan aad ugu faraxsannahay shirkeennii saddexda maalmood socday in uu inoogu soo dhammaaday si wanaagsan oo isafgarada oo aynu ku kala tegeyn haddii laha idmo uuna kasoo baxay action points ama waxyaalo ay tahay inaynu ka shaqeyno
ballanqaadkana waxaan rabaa inaan sidii wasiirada ay ballanqaadeen aan u ballanqaado wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka jubbaland waxay ballan qaadaysaa wixii murtiyeedkaas kasoo baxay qodobadii aan isla garanay wasiirada waxay ka tageen annaga waa shirnay oo kor iyo hoos baan wax iskugu sheegnay waxyaabihii aan isku sheegnay oon ku heshiinay wasiir ahaan iyo warmurteedku soo baxay waxaan ballan qaadayaa ilaahay hortiis inaan sidii aan ku wada tashanay inaan u fulin doono hiirshabelle ahaan waxaan bogaadinaynaa shirarka noocan oo kale ah inay qabsoomaan waxaana ballan qaadaynaa in aan fulin doono dhammaan qodobada lagu heshiiyey ilaahay idankiisa
wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya doctor cali xaaji ayaa dhankiisa boga
waxay mas-uuliyad ka saaran tahay caafimaadka dalka soomaali dadka soomaaliyeed oo dhan meel kastoo ay joogaan oo wax laga weydiin doono ilaahay hortiisa iyo shacabkaba sidaa darteed waxaan diyaar u nahay in mas-uuliyaddaasi aan u gudanno eh, si daacadnimo ah oo cadaalad ah oo hufnaan iyo transparency ay ku jirto si aan u qabanno mas-uuliyaddaas si aan ugu soo baxnana waxaan ognahay inay laga maarmaan tahay in wada shaqayn dhow aan la yeelanno iyo iskaashi iyo isfaham wasiirada caafimaadka maamul goboleedyada dhammaan inaan aan maaragtay kala shaqayno arrintaas shirka waxaa lagu heshiiyey qodobada soo socda kow shirku wuxuu bogaadinayaa wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhexaysa wasaaradda caafimaadka federaalka dowladaha xubnaha kale dowladda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir waa qodobkiisa koowaad oo ah bogaadin wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhexaysa wasaaradda dhexe ee federaalka wasaaradda caafimaadka ee heer go- dowlad goboleed iyo maamulka gobolka banaadir qodobka labaad waxaa shir ka soo baxay in la joogteeyo kulamada wasiirada wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ah iyo wasaaradaha caafimaadka heer dowlad goboleed iyo maamulka caafimaadka gobolka banaadir qodobka saddexaad in la joogteeyo shirarka farsamo ee ka dhaca heer maamul goboleed iyo heer federaal si loo horumariyo xanaanka isku xirka mashaariicda caafimaadka
guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa anigoo cabdisalaan juulo shaakir ayaa barnaamijka idiinla socodsiinayey cabdiwahaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynayay tan iyo barnaamij dambe intaan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaano alla